dowladda soomaaliya iyo sanduuqa horumarinta abuudubey ayaa maanta waxay soo saareen go-aan ku saabsan deen cafin lagu lahaa dalka soomaaliya wadaxaajoodkan oo muddo dheer socday ayaa maanta oy taariikhdu tahay koob iyo tobanka bisha februaari labada kun shan iyo labaatan waxaa si rasmi a heshiis looga gaaray in dowladda soomaaliya iyo sanduuqa horumarinta abuudubey ay cafiyaan deen ay ku lahaayeen dalka heshiiskan xalka looga gaaray deen cafin dhan laba boqol konton iyo toddoba milyan oo dollarka maraykanka deentaas oo dowladdii dhexe ee soomaaliya qaadatay kuna maalgelisay mashruuca warshadii sokorta ee jubba ayaa maanta la cafiyey heshiiska deen cafinta oo ay wada galeen dowladda federaalk soomaaliya iyo sanduuqa horumarinta abuudubey ayaa waxaa si wada jira u saxeexay wasiirka wasaaradda maaliyadda xukuumadda federaalk soomaaliya mudane biixi iimaan cige iyo agaasimaha guud ee sanduuqa horumarinta abuudubey master maxamed sayf heshiiska waxa uu dib albaabada ugu furayaa in sanduuqa uu dib ula falgalo ka qayb qaadashada mashaariicda horumarineed ee soomaaliya ka jira iyo helidda maalgelin cusub oo dib loogu maalgelin karo kaabayaasha dhaqaale ee dalka kuwaas oo baahi weyn loo qabo dowladda federaalk soomaaliya ayaa muddooyinkii lasoo dhaafay waxa ay waday dadaallo xoogan oo ay ugu jirta sidii soomaaliya looga cafin lahaa deynta sidoo kalena ay u heli lahayd soomaaliya maalgelin iyo horumarin ilaha dhaqaale ee dalka kadib markii laga cafiyo deymo badan oo adduunku ku lahaa si kastaba ha ahaatee deen cafintan soomaaliya laga cafiyo deynta ay ku lahayd sanduuqa horumarinta abuudubey ayaa waxa ay tahay mid guul weyn usoo hooyatay dadka iyo weliba dalka soomaaliyeed maadaama barnaamijkii deen cafinta oo gaaray meel aada u sarrayso